بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثامنة مسألة التداد waxay ku saabsan tahay caqdu lmuraabaxa isla ribaxtankii caqadkiisii ayay ku saabsan tahay almasalatu athaamina masalada saddeedaad waxay ku saabsan tahay caqdu lmuraabaxati muraabaxadii caqadkeedii waay bimacnaa caqadkii lagu ribaxtimaayey qof kasto ribax ee faa'iido ka helaaya almuraabaxatu muraabaxada baycu silcati badaca iibinteedii waay bihamanihaa lacagteedii lagu iibiyo lagu iibiyo hamankaasoo almacluumi la yaqaano bayna almutacaaqidayni labada wax kala iibsanayso dhexdoodii ama labada heshiinayso dhexdoodii la ogyahay labadan qof wax heshiinayaan lacag dhexdoodii lagu yaqaano badaco in loogu iibiyo waay biribxin iyo ribax faa-iide in lagu iibiyo ribaxaasoo macluumin la ogyahay asagan la yaqaano baynahuma dhexdooda taasa la yidhahda almuraabaxatu muraabaxada baycu silcati badaco iibinteeda la yihahdaa bihamanihaa thamani silcati badacadii tamankeedii lacagteeda lagu iibiyo lacagtii almacluumin la yaqaanay beyna almutacaqideyn labada heshiinayso dhexdoodii biribxin lagu iibiyo ribxaasoo macluumin la yaqaano baynahumaa dhexdoodii bayna almutacaqideyni mithaaluhaa muraabaxadaasi tusaalaheeda waxaa waaye yaquulu wuxuu odhanayaa saaxibu silcati badacadii saaxiibkeed ra-su maalii maalkay madaxiisii fiihaa badacada dhexdeeda mi-atu riyaalin waay oo boqol riyaal ra-su maalka waxaa laga wadaa lafihii waay lafihii markii hore isaga oo kusoo iibiyey ugu fadhiyeen ayaa laga wadaa ra-sulmaalka meesha ra-su maalii ra-sumaalkayga fiiha fii silcati badcadan dhexdeeda mi-atu riyaalin waay ra-sumaalkayga wixii anigii kusoo iibiyey markii hore wixii markii hore kusoo iibiyey oo boqol riyaal abiicuka aniga adigana waa kaa iibinayaa iyahaa badcadan bilmi-a boqol waay boqolaa kaa siinaa iyo waribxi cashra casharati riyaalaatin waay iyo waribxi casharati riyaalaat iyo faa-iido toban riyaal wuxuu saaranayaa toban riyaal lafeed waxay ugu fadhiyaan boqol riyaal boqolkii riyaal lafeeday ugu fadhiyaana kaaga iibinayaa badaacdan waxaa kale kaaga iibinayaa toban riyaal oo ah faa-iido intaasaa ku darsana kadib adiga saas iiga iibi adigana gadaashaas intaas kadib wixii aad ka hesho adiga way ka faa-id adiga ii iibi iga iibi intaas iigu iibi adigana laakiin wixii ka hesho yaa ka adiga waay laakiin adiga intaas aniga intaasi ayaa igu fadhiisaa intaasina waa faa-iidadii boqol waa lafihii tobanna waa faa-iidihii intaas igaga iibi adaana kuu dhiibayaa adigana sii iibso wixii aad ka hesho dheeri ah boqol iyo toban ka badan haddii aad ka hesho adiga waay saasi la yaraahdo waa waayo suuradeeda tusaalaheeda waa saas falbeycu beyga calaa haadihi tan dusheeda lagu iibtamo lagu iibiyo assuurati suuradan ah saxiixun waay waa ansaxayaa laakiin goorma idaa calima haddii uu og yahay albaa'icu baa'icigii iyo walmushtari mushtarki miqdaara thamani lacagta qadarkeeda waxaana lacagta lafaha la iibinayo haddii isla ogyihiin waay intaas intaas iyo miqdaara rabixii faa-iidadii qadarkeedana isla ogyihiin intana faa-iido waay intana lafixi maanu ahaa intaasa la iibinaya faa-iidan intaas maanu ahaa waa isla ogyahay waa bannaan tahay kan iibsanayana markii dambe wixii rabaa ku darsado siday u taallaa laakiin ayaga dhexdoodii intaasay kaga heshiiyaan baayici mushtarka qaala allahu ilaahay wuxuu dhahay tacaala sareeye waxal allaahu ilaahay waa xalaaltayey albeyca beyci wa qaala alla wuxuu dhahay jalla sha'nuhu ilaa an takuuna hadday tahay mooyaane amaasha tijaaratan ganacsi oo canta raadin xaggiisa ka ahaatay minkum iska raali noqosho minkum xaggiina walmuraabaxatu muraabaxada beycun waa beyc beycaasoo taxaqaqa xaqiiqoobay fiihi dhehdiisii ridaa almutacaaqidayni labadii heshiinaysay raallahaanshahoodii ku xaqiiqooya waayo alxaajatu baahidana maasatun waa mid taabanayso ilaa jawaasihi banaanashadiisii banaanashadiisiina xaajadu ay taabanaysaa oo waa loo baahan yahay maxaa yeelay lianna bacda annaasi dadka qaar ka mid ah laa yaxsinu huwa bacdihi ma wanaajinayo ashiraa'a wax iibi wax iibinta ibtida'an waayo dad qaar ka mid a si fiican wax uma iibsan karaan qof ka iibinaya intaasa kakaa siinaya adigna waxay ka hesho aniga ma garanayo qaabki wax loo iibinayo waxa laga yaabaa si ee inaan ku khasaaro si fiican aan u iibinin laga yaabaa adaa iga iibi adiga intaas iga sii faa'iida lafi intaas way intana faa'iida iga sii wixii intaas dheeri ka ana idi rabta ka iibsaday intaas iga waa bannaan tahay maxaa yeelay dadka qaar ka mid ah ganacsiga si fiican u yaqaana qaarna si fiican uma yaqaana soo maha waay marka waa bannaan tahay fayactamidu wuxuu uskunayaa calaa kayrihi insaankii bacdihi way fayactamidu huwa bacdihi wuxuu uskunayaa calaa kayrihi keyrkiisii fi sharaa'i wax iibinta waay wayasiiduhu wayasiiduhu wuxuu siyaadsinayaa ribxan faa'iido muxadadan la xadeeyey macluuman la yaqaano baynahumaa intaasay u daraysa u dhahaa almasalatu taasiyatu masalada sagaalaad albeycu beyca waay bitaqsiidi wax qiibayn ama wax ridid waxa qiibeyn qeyb qeyb wax lagu iibiyo waayo almasalatu ataasica masalada sagaalaad albeycu beyc waayo bitaqsidi qeybeyn wax lagu iibiyo waxaa laga wadaa taqsiidka qofka qof wax ka iibsanayaa wuxuu leeyahay hadda haddii aad isiinayso waxaan waxaa kaa siinayaa intaasi lacagta hadda adi hadda aada wado kaash ay tahay waxaa kaa siinaya waxaan intaasi haddii deen ay tahayna intaas haddii hadda lacagta aada wado kontona kaa siinaya haddii deen ay tahayna lixdana kaa siinaa mar labaad haddana waxay u bixinaysaa bil kasto intaasaa bixinaysaa bil kastana intaasaa bixinaysaa haye beecaasi waay kaasaa laga wadaa tasqiida la yihahdaa qeybna waa laga ridaa bishaan qeybna keena la leeyahay qeybna haddana waa laga ridaa wishaan qaybna keena la leeyahay waa laga rida waa wada diba loo dhiga waa ee waa la qiiqiibana wada qayb bishaan iska bixi qayb bishaas kale qayb sanadkan iska bixi qaybna sanadka kale saasaa laga wadaa tasqiid taqsiid waa qayb qaybeen iyo waa xakridid waa labadaba qayb qaybeen huwa bacasi bacu silcati badaco iibinteedii waa ilaa ajalin muddo ilaa laga gaaro madal waay muddadaasoo muxadadin la xadeeyey xad loo qabtay waqti loo qabtay yuqasadu fiihi thaman oo thamantii waa la qeybqeybinaya aqsaatan qeybqeybeen waa la kakala goynaa aqsaadka aqsaadan way qeybqeybeen way yuqasadu waa la qeybinayaa fiihi beecas dhexdiisii athamanu lacagta la qeybqeybinaya aqsaatan qeybqeybeen oo mutacadidatan kala duwan waay qeyb qeyb oo kala duwan ayaa loo qeybqeybinayaa kullu qasdin qeyb kasto lahu wuxuu leeyahay qasdagaasi ajalun muddo macluumun la yaqaano yadfacu bixinaayo hu qasdaga almushtari waay mushtarka muddo la yaqaano bixinaayo waay tusaalihiisina waa kana bilmithaali yattadixu lmaqaal mithaalu baycaas mithaalkiis waxaa waaye an takuuna waa inay ahaato cinda albaa'ici baa'iciga agtiisii sayaara baabuur waay kii wax iska iibinayay baayiciga ahaa agtiis waxaa yaala baabuur oo iib ah haye qiimatuhaa qiimatu sayaarati baabuurka qiimadiisiina naqdan xaaladaasi haddii la bixinayo arbacuuna alfa riyaalin afartan kun riyaal waay afartan kun ee riyaal waay afar kun dollar ka soo qaad tusaale ahaan afartan kun waay hadda isu leeyahay tusaale waay afartan kun ayay joogtaa ayaa lagaa siinaa udhe hadda haddii markii aad haye hadda bixinayso lacagtii hadda gacan saar ay tahay hadda kaash ay tahay maxaa kaa siinayaa afartan kun riyaal haye wa muajalatan hal ay tahayna ee hadday tahayna wa muajalatan hadday tahayna situuna alfa riyaalin lixdan kun riyaalaa kaa siina yaa badan majalatana badan waay labaatan kuna dheer tahay beecas hadda wuu jiraa iska ilaaliya waddankeena daa ku jiraan haye waxaa ku leeyahay niyaho hadda haddii waxaan adiga iibinayso waxaa kaa siinayaa afartan kun riyaal laakiin haddii hadda lacag adiga hadda aad adiga aan hayn agtaada ma taalo ma haysto soo maa waxbaa kaa dhiman haye waxaa kaa siinaya lixdan kun riyaalaa kaa siina baabuurkan hadda lacag ma haysa haa shan kunaa kaa siina deen miya hadhow miyaa keenaysa haa todo sideed kunaa kaa siina sideed kaas si u bixinaysa mataqaanaa he haye sanad kasta kun iska bixi ama sanad kasta shan kun iska bixi sanad kasta saddex kun iska bixi deen waay muddo loo qabanayo shan sano gudahooda ama laba sano ama hal sano inaad ama bil kastoo waxaad iska bixinaysaa saddex kun muddo waxay ahaataba saas waay kaasaa laga wadaa fiiri marka waaya muajalad wa muajalatan hadday tahayna situuna alfa riyaalin waaye fayatafiqu way iswaafaqayaan ee fayatafiqu waa waafaqa muba- kii baayiciga ahaa maca almushtari mushtarki dushiisa ayuu waafaqayaa calaa an yusadidahu inuu soo gudo u soo gudo almablaqa lacagtii calaa hintay cashara qisdaa laba iyo toban qiibood ayadoo ah laba toban qiibood way yadafacu waa dhiibayaa fii nihaayati kulli shahrin bil kasta aakhirkiisi hee muxuu dhiibayaa khamsata aalaafi riyaal shan kun riyaal uu dhiibaya bil kasta aakhirkeed bil kasta intaas iska bixi uu leeyahay intaas iska bixi intaas iska bixi sanad lacagtan wuxuu wuxuu qabanayaa sanad haye habeelkaas intaas ka bixi sanad markii la gaaro lacagtii dhan tartiib tartiiba kaaga baxday asaga laakiin markii oo dib loo dhigay oo laga dhigay wixii deen lacag badan u noqonaysa soo maha adigana maxaa kugu jira dan ah danaa ku jira soo maha waa ku danaysanaa tartiib tartiib wax iska dhiibaysaa hadda keen markii lacagta markaas dhiibi lahaydeen wax yar lacag yar ahaan lahayday laakiin adiga ma hayso ada asagna danaa ugu jirto adigana danaa kugu jirto kaas way marka haye see way xukunkiisu waa kaasa xukmuhu aljawaaz beecas waa banaan yahay beecasi hee waa banaan yahay ribo ma aha waa banaan yahay hadda lacagta kaash ma tahay ha lob mobile ayaa kaa iibinay haye lacagta hadda ma haysaa ha soddon dollar keen haye keen waa nin lacagta ma hayo hadda waxa waxba iga dhiman saas miya haa lixdan dollara lagaa rabaa qaado bil kasta intaas iska bixi saas way sooma nafs waa ma banaan tahay xukmu jaa-is khilaafaa ka jira laakiin si saxiix waa banaan tahay sidaas hore isku khilaafsan laakiin si saxiix ah marka waa banaan tahay عن عائشة حقي حقي ذو حلقة وري رضي الله عنها قالت إن هذا اشترى رسول الله رسولك الوحي صيب سيدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يهودي مد يهودي له نسبة طعاما راشنك صيب سيدي binasii'atin ay biljali waay waqti ilaa laga gaaro wa rahana nebiga waa rahandhigay hu yahuudigii dircan dirac abuurbireed waay lagu dagaalamayo lahu nebiga u sugnaaday diracaasoo lahu nebiga u sugnaaday diracaasoo min xadiidin bir xaggeeda ka ahaaday waay logoo talagalay dagaalkii jihaadka laga galanayo seeftii warankii waxyaabahaasi difaac laga dhiganayo kaas waay marka nebiga calayhi salatu salaam raashin ayuu iibsaday nin gaal ah yahuudi ah yahuudii madiina deganayd ee ka mid ah ayaa raashinkii iibsaday diriciisii ayaa waxaa u dhigay rahan ahaan lacagtii markii maxaa laga rabaa inuu keeno soo maha he tartiib tartiib oo keenaya intaan bishan oo intaasoo marba wixii soo helo ha qaado hal mar haddii soo heshina waa saas haddii kalena tartiib tartiib saaday والبيع بيع أو بهذه تن لو بيع سدو تاسو الطريقة طريقتنا فيه بيع أسده فائدة فائدة يكسون لكل مدول من البائع والمشتري ما هي فإن البائع بائع يزيد وحو زيادة في مبايعته وي مبايعته سد يسنيا وي في مبايعته وي. مبيع في مبيعاته سما صح في مبيعاته وحيابها سد يبسدي أيو زيادة وي ويعدد وترسنيا من أساليبه أساليب تسير دقن كيسي في تسويق بضاع بضاعته بضاعته سيس أتسنتيد أيه ترسنيا واي أصلا ترسنيا بضاعته ما بعضي دقن كلمة واي يرت محير أبطه هوش هذا محيط هاي ويع سو يبسو هاي إنسي يبسو كابحان سما وين بعضي هوشان لعق ما سوكسن وسوقيا بدن دنتي سنتسوي fayabiicu waa gadayaa naqdan xaalan waa ku iibsanayaa xaala gacan saaran hadday tani waa iibsanayaa wa tasqiidan waay iyo qeybqeybeen inta waa ku iibsanaya isaga xaalan waa iibsanaya waxiisii tasqiidna waa ku iibsanayaa faaiduu qaba marka wayastafiidu waa faa'iidaysanaya fii xaali اtasqiidi min ziyaadati اhamani lacag ziyaadin muqaabila اljali muddada qaabilsan waay kamaa sida ana almushtariya ninka mushtarka ah yaxsulu uu soo xesalaayo becaasi faa'iidadiisi uu soo xesalayo calaa silcati bidcadu waay wain lam takun hayaysan ahaanine cindahu agtiisi qiimatuha qiimadeeda ma hayo wayusadidu e waa gudaya amanaha lacagteedii fii ma kii dhexdiisi bacdu gadaal aqsaadan marka de muxuu gudguday tartiib tartiib soo maa taas w qayb mar qayba mar qayb mara guda isaga naftiis danaan u jirta dantiisin waa xoolihin wixiin waa ku danaystay lacagtin tartiib tartiib u dhiibaya banaan tahay shuruudu sixati lbayci taqsiid shuruuday leeyahay laakin shuruudu leeyahay saddex shar afar shar duu sheegaya musanif fiiri shuruudu sixati lbayci baycigii ansaxadiisay shuruudeedii waay haadihi tan shuruudu sixati lbayci waay bayci ataqsiidi ahaa qayb qaybinta يشترط وحلو شرطنا لصحة بيع التقسيط إضافة أيضا لو إضافينا إلى شروط البيع بيع شروطه المتقدمة صهر مرتين ما كي أي لو إضافينا يلي إمان دونو صو صو شروط البيع أنت يوري أن صمرني هي وبيع دن واي لكن أسيقو شو قواديري أه أفر شرط قارة وكون كو أن تكون السلعة بدعة إني أهاتو بحوزة البائع بائع هوستيس يا مقعنتيسي ama koobadiisii koobad xawsa waa koobad maxaa laga wadaa hoostiisa ama gacantiisa ku jirta laga wadaa an takuuna waa inay ahaato asilcatu badcada bixawsati lbaa'ici baa'icii koobataankiisii inay ahaad ay tahay waay ama milkigiisii ama gacantiisii inay ahaato waay wa taxta tasarufihi maamulkiisii hoostiis inay ay tahay waay ku tasarufi karo cinda alcaqdi markii la heshinaayo agteedii waay falaa yajuusu ma banaana markaas oo labadan qof hawshan ku heshinayaan wax meesha diyaar ku ah ay yaalaan asiga meeshii rabo qofka ka sii karo inay tahay waa shardi waxaa la diidayaa wax asiga markaasi aan milkiisnayn ninkan intaas markii asaga he kula heshiinaayo wax gacantiis aan ku jirno hadda kadib rabo inuu soo ka soo iibiyo naftirkiisa suuga ka keeno inaysan ahaanin waay waxaa la rabaa wax asaga agtiisi ay yaalaan marka hore markii la heshiinaya inay ahaadaan heshiis kadib wax asaga suuga asaga naftirkiis kasoo raadinaayo ee inaysan ahaanin saasa la agtiis inay ahaato laga wada falaa yajuusu ma banaana lahumaa labada labade labadee lilmutacaaqidayni labadii heshiinayeen uma banaana alibtifaaqa inay iswaafaqaan calaa thamaniha thamani silcati badacadii lacagteeda inay isku heshiiyaan isku waafaqaan ma banaana iyo wa taxdiidu mawaaciidi sadaadi guditaankii ballankiisii ee xadaynteeda uma banaana iyo alaqsaati qeybqeybayntii hee taxdiidkeeda uma banaana inay xadideeyaan uma kadib bacda daalika heshiiskaasi iyo itifaaqaasi kadibna ahaado yashtarii mid soo iibinayo haa badacadii albaa'icu waay wayusallimu usoo dhiibaayo haa badacadii lilmushtari ma banaana maxaa dhacay maxaa yeelay fa ina hada kan muxaraman waaye liqowlihi nabiga hadalkiisa u dariya sal slam laa tabiic ma laysa cindaka ma bahaayaba waa sidaan hayn miya hadda ninkaan ka iibinaya hadda soo raadinama ishaas diyaar waay ay iska dhahaan qaar ka mida mogtahay dadka waxay ka leeyihiin diyaar waay adig lay keen lacag saasoo maaha markii ninkaan haya ii keen markaasa meel kale aadaas mid saaxiibkiisu aadaya meel kale ka keena niyo is intaas waa nina meel taagana keenuu leeyahay ma banaana taas xaaraam waay xagtiisa yeelaan asaga bixin karo sidii rabo uu tasaruf karo inay ahaadaan walaa laa tabicha iibinina niyo ma wixii oo laysa cindaka agtaada ahaanin aan oolin hee ha iibinin waay labo laa yajuusu ma banaana ilzaamu lmushtari kii wax iibsanayay ku laasimiintiisii ma banaana cinda alcaqdi cagadka agtiisii aw fiima bacd gadaal wixii ahaaday bidafci mablaqin mablaq bixintiisii in lagu laasimiyo ma banaana mablaqaasoo zaa'idin dheeri ka ah calaa maakii dushiisi itafaqaa ay isku waafageen caleyhi maaga dushiisi cinda alcaqdi heshiiskii agtiisa way fii xaali ta'ahurihi dibdhigidiisii waa xaaladeeda an dafci lasqaati bixintii ee qiibintii bixinteeda xaggeeda hogaho haddii dib ugu dhaco maadaama mudidii aan isku ogeynay dib ugu dhacday nin yahow intaas dheer ya kale haddane ku dar in la yidhaahdo ma banaana maxaa yeelay lina daalika kaasi riban waa ribo muxaramun la xarimo ma banaana meeshii lagu heshiye haddii kadib dhaco hadda wixii ilahay laga sugaa mooyaane hee muddadii waxa maku darsameen ha anin he waxba kugu darayaa lama dhihi karo anigana he waxbaa kugu daraya saddex yaxrumu waxaa xaaraama cala almushtari kii wax iibsaday dushiisii waxaa ka xaaraamsan mushtarkaasoo almalii buuxo ani ah almalii oo hani ah waay, buuxo waaya oma banaana almumaadalatu mermerin mermerin mataqaanaa maa waay waa kusoona waa kusoona hadhow kusina soo laabo adni waxbaa wili si waa si waa mashquule hadhow haddana soo noqo beri imaaw bishii soo socoto mermerin waa ima banaana isaga wixiisii loola heshiiyey lo sidii lagula heshiiyey bil kasta wixii lagula heshiiyey inuu keeno waay intaan keen haye saasa lasu ogaa waa waa bixin kara haddana isagoo bixin kara haddana in qofkii walaalkiisii ahaa xisaankan u galay meermeeriyo ma banaana waay yaxrumu waxaa xaaraamka ah alalmushtari qofkii mushtarka ahaa dushiisii almali oo buuxay oo qaniga ah almumaatalatu uma banaana oo ka xaaraamsan tahay fii sadaadi maa kii guditaankiisii xal la xaaloway min alasqaadi ah aqsaadina min alaqsaad qiibqiibintii waqtigeeda la gaaray inuu dib u dhigo oo meermeeriyo ma banaana guditaanka fii sadaadi maa kii guditaankiisu bixintiisu xal la xaaloway oo waqtigiisii la gaaray oo min alaqsaadi ah qeybqeybinta qeybtii ah qeybtii xilliga la gaaray laga rabay bil kasta he inuu dib u dhigo maya afar laa xaqa xaq uma laha lilbaa'ici baa'icigii fi lixtifaadi ilaalin dalbataankeeda bimalakiyati lmabiici mabicigii milkiintiisii ayaan ku ilaalinaa inuu dhaho xaq uma laha bacda albeyci markii wax la kala iibsaday inuu dhaho waxaan agtay ayaa yaalayaan inta iska yaalayaan intaana meeshaan iska yaala iska oolayaan oo keen wixii bilbil u dhiib inuu dhaho maya anaa ilaalina intaa yaalan uma ma laha xaq uma laha walaakin yajuusu lahu waxa u bannaan baayicigii an yashtarida inuu shardiyo cala almushtari mushtarka dushiisii rahna almabiici mabiicigii rahan inuu dhigo cindahu agtiisii haddii niyow adiga hadda aad u baahnayn agtayda ha iska yaalaan lacagtii intaa kuu taallo bishardi intay kuu taalaysaa ilaa wixii aad ka keenayso ama tartiib tartiib u keenayso ama wax intaasi aad ka keenayso inuu dhaho waa u shardiyo markii hore waa bannaantay laakiin shardi la-aan in anaa iska ilaalina waxaan anaa iska leh inuu dhaho maya lidamaani xaqi xaqiisi si aan u damaana qaado fi istifaai aqsaadi aqsaadkiis oofinteeda almu'ajalati la madaleeyey waa mugdi laga dhigay waa albaab athaani baabka labaad fi riba riba ayay ku saabsan yahay wa fiihi masaa'ilu masalooyin ayay ku saabsan wax yara kaga daraynaya indhaha taagtaagay ayib wa fiihi dhexdiisina masaa'ilu oo afar masalo masalooyinku waa afar albaab athaani baabka labaad fi riba ribadii dhexdeeda ayuu ku saabsan yahay riba wa fiihi dhexdiisii baabkan ayaa ku sugnaaday masaa'ilu masalooyin waa afar ah almasalatu lulaa masalada koowaad tacriifu riba ribadii tacriifkeedii way xukmu xukmu riba ribigii ribigii xukunkiisii waaye kow tacriifuhu tacriifu riba waaye arriba fi lugati aziyaadatu ayaa la yidhahdaa washarcanna ziyaadatu axadi lbadalayni labadii bedel axadkoodii ziyaadintiisa la yihahdaa almutajaanisayni isku dhigmo isku jinsi ah almutajaanisayni isku jinsi ah min gayri an yuqaabila ayadoo aan la qaabilinaynin haadihi tan taasoo aziyaada ziyaadada ah ciwadun bedel ayadoo bedel aan lagu qaadanaynin wax dheeri ah in la qaato ayaa la yidhaahdaa labadii la isku bedelaayay mid ka mid ah inuu badnaado lasa qaato ayagoo waxaan dheeriga ah wax lagu bedelaayo kalena aysan jirin wixiina waa isku jinsi kaasaa la yidhahdaa ziyaadatu axadi lbadalayni labadii bedel midkoodii ziyaadintiisa la yihahdaa labadaasoo almutajaanisayni isku jinsi ah min gayri an yuqaabila haadihi tan ayadoo aan la qaabilinaynin aziyaada ziyaadada ah ciwad way bedel wixii ziyaadada ah wax oo ayadana ziyaado kalea lagu bedelaayo ayadoo an jirin ziyaado dheeri ah lasa qaadanayo laba jinsi isku mid ah oo lagu isku bedelaayo midkoodi ziyaadad ayadoo la socoto ziyaadadaasiina wax kale oo lagu bedelaya jinsigan kale xaggiis aan jirin oo dheeri iska ah kaasaa la yidhaahdaa labo xukmuhu xukmu riba waxaa waaye labo waxaa waaye alxukmu xukmu riba waaye arriba ribada muxaramun waa mid la xarimay fii kitaab illah ilaahay kitaabkiisii dhexdiisii lagu xarimay tacaala sareeye qaala ilaahay wuxuu dhahay jalla shanu wa axalla allah ilaahay waa xalaalteeye albeyca beycii xalaal u ka dhigi waa xalaala bayca asalkiisii waa iska xalaal alaslu fi lbayci alxilu soo maray soo maa وحرم وحرم الله الربا الربا دي حارنا كدغي وحرمي ما بنانا مجد بيع وحلال ربنا حارنا واي ربا بيع متى مرك ما أها بيع ما أها بدل واتها لكن حقيقة بيع ما أها وقال إلى الله وحده تعالى سلام يا أيها الذين آمنوا ضدك حق رمينو اتقوا الله إلهي كبقى وذروا كتغا ما وحي بقي صهري min ariba ribada xaggeed wixii ka soo horayna ka taga in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa alla rumaysan watawacada ilaahay waa u goondiyey almutacaamilu midku ku dhaqmaayo biriba ribada ku dhaqmaayo biashaddi lwaciidi goondi midka uga adag ayuu ugu goondiyey goondi midka uga adag ayaa ilaahay ugu goondiyey midka mucaamalo ee ku mucaamaloonaya ku dhaqmaayo ribada waay faqaala wuxuu dhahay ilaahay tacaala sareeye aladiina kuwii yaakuluuna cunayaan arribaa ribada laa yaquumuuna ma soo istaagayaan qubuurtu markii oo lasoo baxaayo aakhiro qabriga laga soo baxaayo ayaa laga wadaa laa yaquumuuna ma soo istaagayaan ilaa kamaa sidii mooyaane ilaa kamaa sidii kii oo kale mooyaane waay yaquumu soo u soo istaagayo alladii kaasoo yatakhabatuhu shaydaanu shaydaan liqday shaydaan hee kii liqday mooyaane kii shaydaan liqday maxaa la wada liqday dhulku ku tuuray waay waayahay kii jin dhulku ku tuuray aa laga wada ku darsamo qofkii haddii jin ku darsamo seena see yeelaa waa miir daboolama oo isagoo aan is ogeyn dhulku dhaca soo kac wax isku tutoosan ma aha ma soo kici karo dhib waay gaar ahaan haddana waxaa daran qalaalka waay mana kici karo mana jiifi karo kaas oo kale isagoo ah ayaa giyaamo soo kaxa ilahay aan ka magan galay halis way sooma way daran ilaa kama ki si sidii kii mooyaane yaquumu u soo istaagayo alladii kaasoo yatakhabadu dheexay hu asiga shaydaanu shaydaan liqday waay min almasi taabasho darteeda waay uu taabtay shaydaanna taabteeda ay laa yaquumuuna ma soo istaagayaan waa fasiraya aayaduu fasiraya fiiri ay laa yaquumuuna ma soo istaagayaan min qubuurihim qubuurtoodii cinda albacdi issoo saaradii agteeda ilaa ka qiyaami lmasruuci kii la laqday ee la legday hee istaagiisma oo kale mooyaane xaala sharcigii waay liqtaankiisii xaaladeedii waay see waay marka saas wadaalika arrinkaas waxaa waaye litadam litadakhumi butuunihim calooshoodii weyninkeeda waay colooshiisii halkaasa tagaysa qofki calooshii maba qaadi kara ribadii ayaa yeelaysa mku jeeda litadakhumi dakma weynun kabiir waay dakm litadakhumi butuunihim wadalika arrinkaas waxaa waaye xaasirun maxaa kusoo hastalay litadakhumi butuunihim calooshoodii weyninkeeda dartiisii waay maxay ku maxay ku weynaa ku weynaatay bisababi aklihim cunitaankooda darti sababtiisa way arriba riba ay cuni jiraan fi dunyaa ceeb way marka aakhirada ku tahay ma jeeda ma kici karo calooshaba ma qaadi karaba halkaasa la eg tahay istaagod markii uu dhaho calooshii halkaasa joogta waa dha waa soo laabanalay calooshii ma qaadi karab war waxaan calooshooda maysan la eg tahay maxay yihiin kuwii ribada soo cunaayo ceeb way soo aakhira hadan sirkeed ciqaabna way tahay ceebna way tahay waa la iska aanaa ribada ma sahlan ribada ma sahlan وعده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله وحو وعد وحو كتري هو ربدا رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر إني كتمت هاي كبائرت ولعنة رسولك ولعنة دي كل المتعاملين لبدا كردك ميان متكستو بالربا أما كل المتعاملين شمع لغدقو مثنى لغدقين walacana nebiga waa lacnaday kula almutacaamiliina kuwa ku dhaqmayaan kulligoodii biriba ribo ku dhaqmayaan waa lacnaday calaa ayi xaalin xaalo kasto dusheeda kaanu ay ahaadaanba facan jaabiri radi allahu canhu qaala wuxuu dhahay lacana rasuululahi rasuulka al waa lacnaday sal ly slama aakila riba ribo midku cunaayo horta waa la lacnaday ko wa muukilahu midku cunsinaayana haddana ribada qofku cunsinaayana waa lacnaday wakaatibahu midka qoraayana waa lacnaday wa shaahideehi labada markaati ku noqonaysana waa lacnaday meego way shan qof way fadhi ya shan qof shaahideehi laba ah kaatibkii hal ah munkirkii hal ah kii cunaaya hal hum ayaga sawaaun waay waa siman yihin maxaa laga wadaa sawa- waa siman yihin sawa sawaaun fi lithmi waay sawaaun hum ayaga sawaaun waa kuwa siman fi lithmi dembiga waay waqad ajmacat ummatu ummadan waxay isku waafaqtay calaa taxriimi taxriimi ribaa ribada xaaraamnimadeedii waay ma sahlana almasalatu athaaniyatu alxikmatu fi taxriimihi allah subxaana wa tacaala